bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobadan wararka idinkuga hayna waxaa ka mid ah guddiga qaran ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka oo sheegay inay si hufan u maareeyeen doorashadii kuceliska ahayd ee ka dhacday deegaan baarlamaaneedka kiamba ee ismaamulka kiambu madaxweynaha maamulka galmudug oo kulamo ka wada deegaano al-shabaab laga xoreeyey iyo taliska ciidanka dhulka soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee shalay ay ka fuliyeen deegaano gobolka mudug ka tirsan subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waxay ahaayeen qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo jimco ah taariikhdana waxa ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha toddobaad ee julaay sanadkuna waa labada kun iyo koo iyo labaatanka qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhowaada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka e b c ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha loo jeediyay ee ah in uusan si cadaalad ah u maareynin doorashadii ku-celiska ahayd ee deegaanka kiamba oo ka tirsan ismaamul goboleedka kiambu gudoomiyaha guddigan wafula jubukati ayaa waxa uu dhaliisha kaga timid xisbiga talada dalka haya ee jubilee ku tilmaamay mid aan la xaqiijin karin oo niyad xumo ay ku dheehan tahay waxa uu carabka ku adkeeyey in guddigu aanan u eexan musharaxii xisbiga u d a ee kusoo baxay doorashadii halkaasi ka dhacday sidoo kale waxa uu sheegay in dhammaan doorashooyinkii ku-celiska ahaa ee dhacay tan iyo sanadkii labada kun toddobiyo tobankii loo maamulay sida sharciga uu qabo jabukati ayaa xusay in cid kasta oo tabasho qabta ay xaq u leedahay in ay maxkamadda dacwad geyso si loo qanciyo wuxuu intaasi ku daray in eedeymaha loo jeedinayo guddiga ah aynan sawir fiican ka bixinaynin u diyaargarowga doorashooyinka guud ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka hadalka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xaduudaha dalka i b c ayaa yimid kadib markii guddiga qaran ee maamula xisbiga jubilee uu sheegay in mas-uulka ay ka tirsanaa xisbigaasi lagu magacaabo kariri nijama oo loolanka isagu ku matalayay aan fursad buuxda uu ku guuleysan karo la siinin inkastoo aada uu isugu kalsoonaa doorashada ku-celiska ahayd ee shan iyo tobankii bishan ka dhacday deegaankaasi ayaa timid kadib markii bishii saddexaad ee sanadkan uu geeriyooday paul koinange oo isagu shacabka halkaasi ku nool ku matalayay baarlamaanka wadanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ayaa siyaasiyiinta doonaya inay sanadka labada kun labaiyo labaatanka kula tartamaan xilka madaxweynenimo usoo jeediyey in ay diiradda saaraan qorshaha ay u hayaan kiyaanka oo aysan gudbin amaba ka gudbin aflagaadooyin waxa uu ruuto xili uu hooygiisa xaafadda karen kulan kula qaatay hogaamiyayaasha ismaamulka kenyanga ee bartamaha dalka uu sheegay in kenyaanka ay go-aamin doonaan cidda noqonaysa hogaamiyaha xiga ee wadanka waxa uu sidoo kale kula teliyey in xiliga lagu guda jiro ololaha doorashada la faahfaahiyo wax waa waxyaabaha garab kasta oo siyaasadeed uu kusoo kordhinayo horumarka wadanka sidoo kale william ruuto ayaa waxa uu beeniyey in uu laaluushay siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka bartamaha dalka ee xulufada la-a waxaana uu sheegay inaysan jirin cid uu siyaabo kale u maareeyey amaba uu saaxiibtinimadii waa saaxiibtinimadooda ka iibsaday
star f m ka dhagayso garbaxarey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor ayaa kormeer waxa uu ku tegay goobihii laga xoreeyay al-shabaab ee ku yaala gobolka mudug kadib markii dhowaan howlgallo waaweyn oo ay qaadeen ciidamada xooga soomaaliya al-shabaab ay kaga saareen deegaano badan madaxweynaha ayaa safar dheer oo dhanka dhulka kaga ambabaxay shalay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug isagoo gaaray gelinkii hore ee shalay magaalada wasiil ee gobolkaasi mudug ugana sii gudbay deegaano kale oo dhowr ah oo al-shabaab laga xoreeyey saraakiisha ciidamada qalabka sidaha ee soomaaliya ee howlgalkaasi ka wada aagaasa ayuu madaxweynaha warbixin ka dhageystay iyo deegaanada ay la wareegeen madaxweynaha maamulka galmudug oo ay wehelinayaan wasiirka amniga iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe kormeerkooda kusoo afmeeray degmada camaara iyo deegaanada kale ee hoos yimaada oo dhammaantood al-shabaab lagala wareegay waxa uu kulamo kala duwan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada isagoo ugu baaqay inay taageero u muujiyaan ciidanka xoogga ee howlgalka ku jira waxaana uu sidoo kale laamaha amniga kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan howlgalkan taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka soomaaliya jenaraal maxamed waa maxamed tahliil biixi ayaa warbaahinta wuxuu kula hadlo deegaanka qeycad ee shalay ciidamada xooggu ay kala wareegeen al-shabaab wuxuuna sheegay in jab xoogan ay ku gaarsiiyeen deegaanadaasi al-shabaab
waxaan caddaynaynaa inaan gacanta ilaahay noo geliyey ilaahay baa mahad iska lehe qalcaddii ama bayskii cadowga ee qaycad shalay bay ahayd markii aannu u warramayna idaacadaho aan lahayn insha allah waa soo afjaraynaa qaycad gacantaan ku haynaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda galmudug iyo ummadda mudugba waxaan u caddaynaynaa qaycad inaan gacanta ku hayno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saraakiishii ciidankii dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qaybaha kala duwan ee bulshada qaybaha kala duwan ee degaanka ciidanka deegaanka ciidankaan u bixinnay oo aanan la-aantoodba soconeen dhammaan inaan u mahad celiyoon dha ilaahay baa mahad iska leh humma ilaahayna bacdi adinkaa mahadaan idin celhayaa waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo senatar cabdiqaybdiid oo runtii asaguna qayb lixaad laka qaatay saraakiisha oo aanan mid mid u magacaabi karin dhammaan saraakiisha qaybta koob iyo labaatanaad ciidanka nabad sugidda ciidanka daraawiishta ciidamada deegaanka ciidanka danab dhammaan cutubyada koob iyo labaatanaad cutubyada kala duwan ee daraawiishta heer gobol wasiir fiqi oo afhayeenka oo hadalkana mataqaanaa faahfaahin doona dhammaan ciidanka gorgor dhammaan ciidamada kala duwan meel ay joogaanba inaa idhahdo waa mahadsantihiin waajibkiinni baad gudateen dalkaa idinku leh dadkaa idinku leh sidoo kale dadka shacabka ee deegaamadan inay deegaankooda ku soo laabtaan si nabadgelyaha xor ah waad arkaysaan waa idinlaydin xoreeyey ku soo laabta waxaan kaloo sheegaynaa inaanan ka harayn cadowga ummadda soomaaliyeed xasuuqay tabartoodi wakaa wa kuwa alaabtoodii alaabtoodii qashinkoodii wa kuwa meelaha ay uga tageen difaacoodii waa kan asagoo laba raac iyo saddex raaca aanu soo jiirnay badeelkan waa kay dhulka ku qodanayeen oad arkaysid waxaasoo dhan alxamdulilaahi rabbialcaalamiin dhiigoodii iyo dhaawacooda waa ka halkaa daadsan aad baan ilaahay ugu mahad celinaynaa ilaahay baa mahad iskale ilaahay baa mahad iskale guushana waafajiyey waxaan inaan afhayeenka ayaa faahfaahin doona waa wasiirka waa afhayeen waa mujaahid waa fidaa'i intaba runtii waa yahay sababtoo inta hawshaa lagu jiray ani asaga waa isgarab taagnayn saaxiibadeen ciidanka cirka dhammaan waa u mahad celinhayaa
wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka galmudug axmed macalin fiqi ayaa isna goobta ka hadlay waxaana uu sheegay in ka badan toddobaatan xubnood al-shabaab ka tirsan in lagu dilay dagaalkii shantii cisho ee lasoo dhaafay ka socday deegaanada gobolka mudug ka tirsan
taliyaha ciidanka lugta ee soomaaliyeed jenaraal maxamed biixi runtii aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa ciidamada kala duwan ee taliyuhu uu tilmaamay ee huwanta aan u bixiyey ee ciidanka qaranka iyo ciidanka galmudug iyo dadka deegaanka oo ayaguna gurmad fiican meeshaan ku soo muujiyey runtii maantay waxaa la gaaray halgankii dagaal shan maalmood hal isbuuc ugu yaraan ayay qalcadan waxay ahayd qalcadda ugu weyn ee de gobolka mudug ay ku lahaayeen rabeen inay kaga duulaan deegaamada kale qalcado kale oo gobolka galgaduud ay ku leeyihiin way jirtaa laakiin halkan waxay ahayd niman ajnabi ah iyo soomaali iyo dad khubaro u ah ayaa joogay waxaa weeye maalmihii lasoo dhaafoo dhan dhaawac iyo dhimasho laba maalmood ka hor dagaalkii dhacay waxay halkan uga tageen toddobaatan ku dhowaad dhaawac iyo dhimasho duqayntii intaa in la mid ah ayaa haleeshay
kadib markii shalay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya ay ku dhawaaqday amaba shaacisay natiijada guud ee imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya waxa uu asna faahfaahin ka bixiyey imtixaankaasi sidoo kale wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay ilaa iyo tobanka arday ee ku guuleystay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee ayagu galay kaalimaha hore iyadoo oo ay ka qeyb galeen arday aada u tiro badan wasiirka ayaa sheegay inuu hambalyeynayo dhammaan cid kasta oo ka qeyb qaadatay imtixaankaasi sidoo kale ardayda natiijooyinka wanaagsan keensaday isagoo ardayda imtixaanka aan ka gudbina ku booriyey in aysan niyad jabin maadaama ay sanado badan soo dadaalayeen
markii la qaadayeyna noogu dhameeyey ammaanadiisana noogu ilaaliyey sixiddiisii iyo iyo habeyntiisii ilaa laga dhajiyeyna si nabada oon buuq lahayn noogu dhameeyey ilahaasabahadle waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay ay ugu horeeyaan xafiiska imtixaanaadka wasaaradda shaqaalaha wasaaradda iyo agaasimayaashooda een, wasaaradaha dowlad goboleedyada een, imtixaanka galay oo runtii xil weyn iska saaray sidii loo hirgelin lahaa ama uu u guuleysan lahaa imtixaankan maanta aan u fadhino natiijadiisa lasoo dhejiyey waxaan u hambaleynayaa intii baastay oo gudubtay Een, waxaan kaloo aad ugu hambaleynayaa ardayda darajada badan qaadatay Een, ayagana aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa iyo waalidiintooda dadaalka weynaa ay muujiyeen waxaan kaloo u hambaleynayaa inta hartay ayaga laftirkooda labayo toban sanay wax soo wadeen Een, waa inaysan qalbi jabin oo haddee een, sanad dambe ay imtixaanka galaan oo ay maadooyinka daciifka ku yihiin ama ay aysan aada u baranin ay iska giijiyaan waa sanadkan sanadkan soo socda Een, sida la sheegay een, agaasimaha iyo warbixinta halkan laga akhrinayey een, iskuulaadka qaarna kaalimo fiican bay ku jiraan waa u hambaleynaynaa ayaga iyo maamulayaashooda kuwana kaalimo hoose ayay ku jiraan Ah, waxaan samayn doonnaa insha allahu tacaala laba kun iyo sagaal iyo toban laba kun iyo labaatan laba kun iyo kow iyo labaatan saddexdaas sano ayaa analysi amba baarid lagu samayn doonaa iskuulaadka marka saddexdaas sano ardadooda ay ay wada dhaceen wasaaradda tallaabo ay ka qaadi doontaa insha allahu tacaala sababta waxaa weeye musuq maasuqa waxbarashada in la musuq musuq maasuqo raalli kama noqonayno in waalidiinta xoola la gorto oo ilmahooda aan wax la barinne raalli kama noqonayno arrintaas waa qaraar tahay laakiin waa ku dhaqaaqi doonaa waxaa kaloo aan aan idiin sheegayaa dugsi sare iskuulaadka dugsiyada sare oo form four keliya dhiga ama form three iyo form four keliya dhiga laba kun iyo kow iyo labaatan laba kun iyo laba iyo labaatan albaabada ayaa la iskugu dhuftay maanta waxay ka bilowda ardayga soomaaliyeed waa inuu afarta sano da-duu rabo ha jiro da-duu rabo ha jiro waa inuu afarta sano dhigtaa iskuulka form one form two form three form four dugsiga hoose waa la dadejin karaa oo manhajna waa loo sameeyey ardayga waxbarashada ka weynaado laakiin afarta sano waa inay dhigtaan si ay u yaraadaan ardayda dhacaysa weli lambarka dhicidda waa badan yahay ardayduna inay wada baasaan baa la rabaa marka waxyaabahaas waxaa lagu xakameyn karaa in iskuulaadkaasna la joojiyo iyo in een, iskuulaadkaas een, ardadooda ay fragwantali ay u dhacaysana in wax laga qabto labadaas qadiyadood waxaa wasaaradda ku dhaqaaqi doontaa maanta wixii ka dambeeya jaamacadaha iyagana waxaan u sheegaynaa een, inaysan arday aan shahaadada jaamacadda shahaadada dugsiga sare ee wasaaradda wadan aysan qabanin ilmaha aysan la goynin jaamacada ayaa qabta arday dhacday oo ardayga markuu jaamacaddii dhammeeyo shahaadada marka la rabo in la tasdiiqiyo ardaygii dugsi sare kama bixinba arrimahaas waa soo noqnoqdeen oo culays badan ayaa ka jira marka jaamacadaha waxaan ku wargelinaynaa in ardayda dhacday aysan qabanin ardayga fursada u furan oo cunug sideed toban jir ah wax weyn oo ka lamay male waa inuu dadaalaa un oo mar kale uu uu ku noqdaa Een, dhammaantiin een, waa idiin mahad celinayaa waxaan kaloo hilmaamay booliska soomaaliyeed taliyahooda iyo saraakiishooda
wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi carab ayuu codkaasi ahaa ugu dambeyntiina dowladda koonfur afrika ayaa sheegtay in rabshadihii ka dhacay wadankaasi ay galaafteen nolosha saddex boqol soddon iyo toddoba ruux tiradan ayaa horey waxaa loogu sheegay laba boqol toddobaatan iyo lix balse dib u eegis ayaa lagu sameeyey waxay isugu jiraan toddobaatan iyo sagaal qof oo lagu dilay gobolka guwateen iyo laba boqol konton iyo sideed qof oo ayaguna ku nafwaayay gobolka lagu magacaabo kwazulu natal mid ka mida mas-uuliyiinta xafiiska madaxweynaha dalkaasi ayaa laga soo xigtay in tiradu ay korortay kadib markii dad ku dhaawacmay rabshadaha ay gadaal ka geeriyoodeen rabshadaha oo sidoo kale hanti badan lagu boobay halka goobo ganacsina lagu gubay ayaa looga falcelinaya xarig shan iyo toban bilood ah oo maxkamad ku taala koonfur afrika ay ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi jacob zuma oo loo haysto falal musuq maasuq ah